إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحصان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii taqriib alxusuul sharxii ayaan gelaynaa oo matnigii alusuul min cilmi lusuul aan soo laqbaynay markaa sharaxa ayaan gelaynaa safxada toban iyo sagaal asharxu lamaa faraqa markuu ka soo jeestay shiiku min tacriifi usuuli lfiqhi usuululfiqiga qeexidiisa bilictibaari ictibaarki iyo fiiradii lagu qeexo bilictibaari fiiradii lagu qeexo ictibaarka alawali ee horreeyey bada'a wuxuu bilaabay shiiku yucarifu inuu qeexo hu usulu fiqiga bilictibaari fiiradiina uu ku qeexo ictibaarki ahaani oo labeeyey ilaa waxaan idhi usuululfiqi laba ictibaaray leedahay laba dhinaca laga fiirinaa mar waxaa la fiirinaa biictibaari jus-ay inuu laba jus yahay usuululfiqhi fiqhi iyo usuula la fiirina waa laga soo hadlay marna waxaa la fiirinaa biictibaari kownin laqaban lihada alfanni almucayan inuu magacan oo usuulu fiqi magac calama oo loo dejiyey cilmigan uu yahay dhankaasa marna laga fiirina marka hadda dhankaas dambaan ka fiiraynaho inuu yahay magac calam ah oo loo dejiyey fannigan usuulu fiqiga ah markaasaa la fiirina macnaha uu keenayo lamaa faraqa markuu ka soo jeestay min tacriifi usuuli lfiqhi usuulu fiqiga qeexidiisa bilictibaari fiiradiina lagu qeexo ictibaarka alaweli ee horreeyey bada'a wuxuu bilaabay shiiku yucarifuhu inuu qeexo usuulu fiqi bilictibaari fiiradiina uu ku qeexo ictibaarka ahaani oo labeeyey wa huwa ictibaarka labaad kownuhu magacaan ahaanshadiisa weeye kownuhu magacan oo usuulu fiqi ah ahaanshadiisa weeye laqaban magac uu u yahay lihaada alfanni fannigan uu magac u yahay fannigan oo hadda aan gelayno lihaada alfanni ey haada nawci noocaanuu u yahay magac noocaan almucayani ee gaarka ah noocaanoo min alcilmi cilmiga ka mid ah nuucaan gaarka ah oo cilmiga ka mida uu magac u yahay usuul fiqi nuucaan haddaan darsaynayno oo qawaacidkan barashadiisaa uu magac u yahay nuucan cilmigaa uu magac u yahay wa huwa ictibaarka labaad kownuhu usuulu fiqi ahaanshadiisa weeye laqaban magac uu u yahay lihaada alfanni fannigan ey haada nawci nowcan nowcan almucayani gaarka ah oo min alcilmi cilmiga ka mid ah nowcan oo min alcilmi cilmiga ka mid ah wa cabara musanifku wuxuu cabiray biqowlihi qowlkiisa uu yidhi laqaban uu yidhi isman iyo ma dhihin laqaban lafdigaasuu adeegsaday muxuu adeegsaday liyushcira inuu dareensiiyo daalika tacbiirkaas oo laqab laga cabiray bimadxin ammaan inuu dareensiiyo liyushcira inuu dareensiiyo daraaddeed daalika tacbiirkaas oo laqab laga cabiray bimadxi haada alcilmi cilmigan ammaantiisa waxaa la rabaa in laga dareemo cilmigan ammaantiisa marka la yidhaha laqaban lihaada alfanni maxaa yeelay laqab maa ashcara bimadxi musamaahu ow damihi waaye sidiisaba waxa weyaan laqab waxaa la idhahdaa maa ashcara birifcati musamaahu ow dam damihi marka hadda waxaa loo loola jeedaa bimadxi musamaahu bimadxi musamaahu saas inuu tusaa loo doortay lafdigan maxaa muxuu tusaa marka ammaantoo kale uga jirtaa waa biibtinaaci lfiqhi fiqhiga dhisnaantiisa calayhi fannigan uu ku duldhisan yahay fiqigiioo dhammuba fannigaanu ku duldhisay saasuu ku ammaananya mar haddii la yidhi waa usuululfiqhi fiqiga aas-aasyaalkiisii aas-aasna maxaan soo ogaanay oo asal waxaa la ihahdaa maa yubnaa calayhi hayruhu marka haddana usuulufiqi macnaheed wuxuu noqonaa fiqigu kii uu ku dul dhisnaa saasuu noqonaa kii fiqigu uu ku dul dhisnaa uu noqonaa marka marka sidaas la yidhaahdo marka wuxuu ku ammaanan yahay biibtinaaci alfiqhi fiqiga dhisnaashadiisa calayhi usuulkan uu ku duldhisan yahay maxaa yeelay lianna laqaba laqab huwa laqab maa ashcara waa wixii dareensiiya bimadxin ammaan ow damin ama cayd wixii ama ammaan tusa oo waxa weeyaan birifxati musamaahu ow damihi kaasaaba la yidhaahdaaba huwa laqab maakii way ashcara dareensiiya bimadxin ammaan ow damin cay ama dareensiiya marka hadda madxigaa loola jeedaa maxaana tusaa warujixa waa la rajaxay jaanibulmadxi dhinacii ammaanta la rajaxo laqaban maanta ammaan ayaa loo adeegsaday lidalaalati siyaaq siyaaqaa tusaya caleyhi madxiga qaabka loo soo kaxeeyey oo hadalka u socdo siyaqa waa la qaabka hadalka u socdo kaasaa tusaya maanta in ammaan loola jeedo walfarqu farqiga u dhaxeeya bayna usuuli fiqi usuulu fiqiga bilictibaari fiiradii ictibaarkii alaweli horeeyey iyo watani ictibaarkii labaad min wejayni laba dhinacu ka ahaana ictibaarkii hore oo ahaa biictibaari mufradayhi iyo ictibaarkan labaad oo ah biictibaari kownihi laqaban lihaada alcilmi almucayan laba dhinac uu ku kala dunaana laba dhinac alawalkan ugu horeeya annahu usuulu fiqi biictibaari jus-ayhi labadiisa jus marka la fiiriyo murakabun waa murakab murakabna maxaa lagu yaqaan yundaru waa la fiirinaa fiihi murakabka lixaaliljus-ayni labada jus labada jus waa la fiirina oo waa la macnayna oo waxaa la leeyahay usuululfiqi fiqiga usuushiisa marka fiqigana macnuu yeelana usuulkuna macnuu yeelana mudaafka iyo mudaafulayga labadaba waa la macnayna mar haddii la yidhaha labada mufradaa la fiirina wadaalika kaasuna kamaa fii qowli ciisa nabiyullaahi ciise hadalkiisa oo kale sidaa ku sugan weeye calayhi salaam nabiyullahi ciisa wuxuu yidhi inii cabdullah inii cabdullaahi maaha macnaheeda aniga cabdullahiyaa la yidha cabdullahi lama yidhaha ciisa la yidhaha nabi ciise laakiin macnaheeda maanta murakabka macnihiisaa baa la fiiraa inii aniga cabdullah allah addoonkiisiiyaana fiir cabdullaahidaas wey murakab maanta wuxuu nabi ciise leeyahay war anigu ilaah ma ahi war addoonaan ahay oo allah addoommadiisa ka mid a saasuu leeyay inii aniga cabdullaahi addoonkii allahna marka hadda cabdullaahi waa murakab labada mufrad baa la firinaya macnahooda mudaafka iyo mudaafu ilayhi waxaa ka soo baxa marka anugu ciisaa addoonaan ahay allah iska leeyahay saasaa macnaaha soo baxa labadaba waa la laqbayna waa marka labada mufrad la fiiriyo oo waxa weya labada jusba la fiiriyo markaasuu yidhi fainahu cabdulaahiga fainahu cabdulaahiga murakabun waa murakab yundaru waa la fiirinaa fiihi dhexdiisa likelimati cabdi iyo wa kelimati allah labada waa la fiirina marka addoonka alla soo baxee marka usuulu fiqiga labada mufrad la fiirina waa saa usuulu fiqi fiqiga aasaasyaalkiisii u noqona saasuu noqona dhinacaas waa sidaa waa kala duwany laakiin haddii la yidhaahdo fiiri wa bictibaari kownihi ahaanshadiisa marka la fiiriyo laqaban magac uu u yahay laa yundaru la fiirin maa fiihi usuulu fiqiga lixaalilmufradayni labada mufrad xaaladooda la fiirin maa waxaa la leeyahay usuululfiqi kan waa usuulufiqigii ir hal magac uu noqona marka laysku qabana waxaa la leeyahay usuulufiqi waa usuulufiqigii a la leeyahay la dhihi maayo fiqiga usuushiisii lala macnayma mar haddii calam laga dhigo cabdullaahi oo qof magaciisuu la mid noqona cabdullaahi oo qof magac uu la mid noqona la laqbaymaa labada jus la kala qaadi maa ee macnuhu wuxuu noqonaa usuululfiqi cilmigan magaciisii wey bis cilmigan magaciisi waa ladhaha usuulfiqiyaa ladhaha bis waa saasuu noqona markaasuu yidhi waa biictibaari kownihi usuulu fiqiga marka la fiiriyo ahaanshadiisa laqaban magac uu yahay laa yundaru la fiiri maa fiihi usuulu fiqiga lixaaliljus-ayni labada jus xaaladooda la fiiri maa kamaa idaa qaala hadduu yidhahdoo kale cabdullaahi nin magaciisa cabdullaahi la yidhaahdo hadduu rabo waa gaal hadduu rabo waa muslim wuxuu raba ha ahaado qof cabdullaahi la yidhaha wuxuu yidhi inii cabdullah muxuu ula jeedaa ninkii magacan lagu magacaabi jiraan ahay ula jeeda ulama jeedo addoon allaan ah ulama jeedo wuxuu leeyahay inii cabdullah aniga waxaan ahay ninkii magacaas lahaa waa intaas ula jeeda marka usuululfiqi marka calam laga dhigo waxay noqonaydaa cilmigii magacaan lahaa oo usuulufiqiga la dhihi jiray intaasay noqona sida ninkaanu markuu leeyahay alale man markaasuu leeyahay cabdullaahi macnaheeda waa ninkii magaciisa cabdullaahi la dhihi jiraan ee ulama jeedo addoon allaanah ma ula jeedo soo ma jeedin markaasuu wuxuu yidhi fainahu cabdulaahigaas laa yundaru la fiirima liljus-ayni wa inamaa wax kale ma ahan yundaru waxaa la fiirina likownihi inuu yahay calaman magac calaa haada shaksi qofkan almucayani gaarka qofkan gaarka inuu calam u yahay intaasaa la fiirina marka dhankaas waa ku kala duwany oo waxa weyn xagga macnaha saasay ugu kala duunaanayaanna marna waxaa la macnaynaya labada jusba marna labada jusoo laysku daray ayaa magac noqonay bis athani wejka labaaday ku kala duwan yihiin annahu usuulu fiqiga biictibaari jus-ayhi labada jus marka la fiiriyo yaktasu wuxuu ku gaar noqonaa biadilati lfiqi fiqiga adiladiisi uu ku gaar noqona maxaa yeelay usuul fiqi bal macnee ila loo juzaa la macnaynaan nidhi usuulul fiqhi horena maxaan u soo ogaanay usuusha shanta shay istilaaxan loo adeegsada maxaa ka mid aheed addaliil ah ka mid ahaa waxuu noqonaa usuulul fiqhi fiqiga adiladiis intaasuu noqonaa khalaas macna yaroo koobanuu keena usuulul fiqhi fiqiga adiladiis intaasuu noqona laakiin calam marka laga dhigo oo la yidhahdo cilmigan oo dhan magaciisii saddex shayaa soo gelay adiladii fiqiga xaaladda istidlaalka kayfiyat istidlaal iyo xaalulmustafiid saddexdiiyaa soo gelay maxaa le fanigii dhan u ka hadla faniguna saddexdaasu ahaa faniguna saddexdaasu ahaa markaasu wuxuu yidhi aلثاني wejka labaad أنahu usuul فiqiga bاctibaari juز'ayhi labadiisa juز marka la fiiriyo yaktasu wuxuu gaar ku noqonaa biadilaة الفiqhi fiqiga adiladiis oo wuxuu noqonaa usuul الفiqhi fiqiga adiladiis intaasuu noqonaa wa bictibaari kownihi ahaanshadiisa marka la fiiriyo laqaban magac uu u yahay fanigan yashmalu wuxuu kulminaa aladilata adiladii wa kayfiyaة ااstidlaal qaabkii loo deliishanayey bihaa adilada ba' weeye meeshaas min maahan istadalla waxay ku tallaabtaa ba' iyo wa xaala almustadilli kan deliishana xaalkiisa maanaa fanigii o dhan uu kooba faniguna saddexdaasu ahaa faniguna saddexdaasu ka koobay wa carafa wuu qeexay almusanifu musanifku usuula alfiqhi usuul fiqigii waa qeexay bilictibaari fiiradii ictibaarka athani oo labeeyey wuxuu ku qeexay biannahu usuulu fiqigu cilmun waa cilmi cilmigaasoo yabxau musama laga dhiga cilmigaasoo yabxau baaraya can adilati اlfiqhi fiqiga adiladiisa baara adilada alijmaaliya duuduubka loo nisbeeyey iyo wa kayfiyati اlistifaadati qaabkii looga faa'iidaysanaya minha adilada iyo wa xaali اlmustafiidi qofka faa'iidaysanaya ee mujtahidka xaalkiisa in la barto wa haada tacriifu tacriifkan qariibun wuxuu ku dhow yahay min tacriifi albaydaawi alimaamu albaydaawi tacriifkii uu ku qeexay usuulu fiqiga shar minhaajulwusuulka kitaabka la yidhaahdo waxa weeye markuu joogay tacriifkii uu baydaawi ku qeexay kaasuu u dhow yahay wa haada tacriifu tacriifkan cuthaymiin qariibun wuxuu ku dhow yahay min tacriifi albaydaawi baydaawi tacriifkiisii faqad carafa waa qeexay baydaawi hu usuulu fiqiga wuxuu ku qeexay biannahu usuulu fiqigu dalaa'ilu lfiqhi fiqiga adiladiisa inuu yahay dalaa'isha alijmaaliyatu duuduubka loo nisbeeyey iyo wa kayfiyatu listifaadati minhaa qaabkii looga faa'iidaysan lahaa iyo wa xaalu lmustafiidi ka ka faaidaysan xaaladiisa marka xayba ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihin adilatu lfiqhi iyo dalaa'il lfiqhi bis labaduna waa laba jamc labaduna waa laba jam wa huwa tacriifkaanu mushtamilu wuxuu kulansanaa calaa alaai jumalin saddex jumlo saddexdaasuu rabaa midba gooni u sharxo aljumlaة اlأulىa jumlada ugu horayda qowluu waa shiika qowlkiisa uu yidhi cilmun waa cilmi usulu fiqigu cilmigaasoo yabxaثu baara can adilaة اlfiqhi fiqiga adiladiisa adilada alijmaaliyati duuduubka loo nisbeeyey aladila lijmaaliya hadda wuxuu noo sharca horta adila iyo ijmaal iyo waxa loola jeedo taasuu daldaar taas waa inuu wax ka sharxaa aladilatu lijmaaliya hiya aladilatu wa adilada adilada alkuliyatu guud wey waa qawaacidka caamka aladilatu اlkuliya wa adilada guud alatii adilada laa tadulu aan tusayn calaa mas'alatin mas'ala mas'aladoo mucayanatin gaara waa adilada aan gaarka ku ahayn masale gaara ee macno guud tusayda wadalika miaalki waa kana fiiri milu alqiraa'atu sheeda xuja alaleeya waa qaacido guud alqiraa'atu sheeda qiraa'ada sheedadaa maa wara maa waraa alcasharaba ka dhigba waxaa la leeyahay xujatun wey hadday sanad saxiixa ku timaado waa qaacida marka fiiri masle gaar hadda ka hadlime waxaa dhici karta qiraa'adaas inay kusoo aroorto tahaaro waxaa dhici karta inay kusoo aroorto salaad waxaa dhici karta inay kusoo aroorto son waxaa dhici karta sadko waxaa dhici karta xaj waxaa dhici karta jihaad waxaa dhici karta birulwaalideyn inay ku timaado mid gooniya laguma sheegin waa qaacida qaadaa lagu yidhi alqiraa'atu shaada xuja aa lagu leeya waa miaal wa shanu laa yuctaradu lmithaal id qad kafa alfardu walixtimaala la yihahda waxa weeyaan qaacidadu waxay tahay miaal haddii lagu siiyo miaalka lama niqaasho oo hadda qiraa'ashaada ilaa ayaa lafteeda khilaaf ku jira qiraa'ashaada ayada horta ma xuja say xujo ku tahay qur-aan hadday noqon weydo qur-aannimo u sugnaa weydo xadiisna maahane say xujo ku noqon miaalka sidiisa lama ictiraado macnaha fartan ka soo qaad qowlka dhahay waa xuja lagu leeyay maxaa miaalkii la keenaba haddaad niqaashto waxba laguma fahamsiin karo mogta hadda kahor mid suufiyaa la yidhaha layidhi ay kitaabaa tacliimtu dhigi jiraan layidhi kaale naxwada ha lagu bare kaas soo fariisan cibaado u go-ay weey waagii hore dadka suufiyada waxa lagu yaqaan dad cibaado badan nin cibaado iskaga go-ay ah tacaal markaasaa le nin ciban caabida maadaama aad tahay oga inaad wax ka barato naxwadii haye waa soo fadhi markaasaa le qul daraba zaydun camarkaas leesh darab xuu garaacay saa le garaacid ma taalle miaal dadka wax lagu tusa wey cilmi been ka bilowda qayr ka raadi ma iga wadi cibaadadaydi aada khalaas waa ka haray faahi naxwo ma bara marka marka waxaa hadalkaas oo loola jeedaa mihaalka lama niqaaf saasay yidhahdeen culummadu marka qiraa'a shaaba xuja walxadiiu lmursal laysa xuja mihaal wey waa qaacido kale qaacid ahaana lagu siinaa usuulu fiqiga marka la joogo waxa lagu leeyahay alxadiiu lmursal laysa xuja xadiid mursale xujo ma ahan maxaa ilaha waa min aqsaami daciif uu ka mid yahay mihaal qaacido kale qaacida lagu siinaa waalmru lmutlaq amarka mutlaqa oon waxba lagu qaydin oon lagu xirin yaqtadi lwujuub waajibnimu keena fiir hadda amarkaas amarkaasu dahaar ka hadli kara wuxuu ka hadli karaa salaa wuxuu ka hadli karaa sako wuxuu ka hadli karaa soom wuxuu ka hadli karaa xaj wuxuu ka hadli karaa beec wuxuu ka hadli karaa nikaax meel meelba or ka hadli karaa mid gooniya laguma sheegin amar gaara maaha masle gaara maaha waa qaacido guud saasaa la yidhaha usul fiqi adila ijmaaliya macnaheed waa saas adila ijmaaliya waa taasa waxaa lagu leeyahay walwasfu dardiyu wasfiga oo dardiga ah maxaa loola jeeda saga kuu fasira wasfi dardi ah wa huwa wasfiga dardiga ah alladii waa tilmaanta laa yashtamilu aan kulansanayn calaa munaasabatin cillo xukunka lagu xiro munaasaba cillo ma wato maalan waxaa lagu leeyahy nin dheeraa nabiga u yimid ama nin gacmo dheer aa layidhi nin la dhihi jiray dulyadayna nabigeeda markay dulyadaynimadaan xugun keeni ma wasfi iska dardi ah sabab oo xugun lagu xiri kara maa dii lagu yidhahda nabiga waxa u yimi sala allahu alay sl nin dheer kaasu wuxuu weydiiyey masale ku saabsan daharada hadhow xukunkaas haddaa rabto inaad wax ka qiyaasato inuu dheeraa wasfi dardiyaha la yidhahda ama waa gaadnaayaa la wasfi dardiyaa la taasoo kale xugun laguma xiro marka waa qaacida lagu siina qaacidaa lagu siina waxaa lagu leeyahay wlwaصfu dardiyu waصfiga dardiga ah wahuwa waصfiga dardiga aladi waa midka laa yashtamilu aan kulansan calaa munaasaba macno lagu xiro xukunka laa yasixu ma ansaxayo altacliilu bihi in wax lagu cileeyo ma ansaxayo ood hadhow tidhaahdo xukunkan ka qiyaaseed aad leeda shardi weeye qofka xukunkan oo kale u banaanaan inuu dheeraado ma dhihi kartid masaladii oo kalea rabtaa qof inaad u sheegto waa shardi ale haddaadan dheerayn kuma banaana ma dhihi kartid dhirirkan xukun laguma xiro waصfi dardiyaha la yidhahda miaal qaacid kala lagu siina adila ijmaaliya weli lagu bara waxaa lagu leeyahy waa kabarulwaaxid kabarulwaaxidka kabarulwaaxid waa la haha kabarkan mutawatir ahayn oo dhan wa kabarulwaaxid kabarulwaaxidku yansaqu waa nasaqa almutawaatira mutawaatirka waa nasaqaa lagu leeyay duu mar saxiix yahay kanuna saxiix wey waa nasaqi karaa waa qaacida marka adila ijmaaliya waa saas waa adilo aan mas'ale gaara ka hadlay wa sumiyad xaal loogu magacaabay ijmaaliya wa sumiyad waa la magacaabay hiya adiladaas ijmaaliya lagu magacaabay nisbatan liajli nisba tiirin daraaddeed ilalijmaali duuduubaa loo tiirina hadalkan waa hadal qarsoonaashaa ku jira ijmaalka luqada carabiga saddex macnuu leeyahy walijmaalu ijmaal fii luqati lcarabi xaalu ahaaday yuطlaqu waa la iطlaaqaa calaa alaaati macaani saddex macnaa lagu iطlaaqaa alawal macnaha koobaad aljamcu weeye shayga marka laysku daro ijmaal carabiga waa la yidhahda wa minhu jamcaasuu ka mid ahaaday qowluka hadalkaaga aad tiraahdo ajmil ilxisaab xisaabta dejiyo isku dar ajmil ilxisaab xisaabta waxa weeyaan ey ijmacu jamci wey isku dar xisaabtii taas ijmaal waa loo isticmaalaa macnaha labaadoo carabiga ijmaal loo isticmaalaa athaani alibhaamu qarin macnaha qarsoon ijmaala la yidhahdaa wa minhu ibhaamkaasuu ka mid ahaaday qowluka hadalkaagaad tidhaahdo haadihi tanu masaa'ilu waa masaa'il masaa'ilkaasoo mujmalatun xoogaa la duuduubay oo macnaheeda la qariyey waa la yidhaahdaa ey mubhamatun waa la qariyey athaali macnaha saddexaadoo ijmaalka carabiga loo isticmaalo alidaabatu dhalaalinta dhalaalintana waa la yidhahdaa xayrta marka la dhalaaliyo ama subaga waa la yidhaahdaa wa minhu dhalaalintaasuu ka mid ahaaday wa minhu min alidaaba bimacnaa madkuura loogu celina damiirka mudakarka wa minhu madkuurkaasuu ka mid ahaaday qowluka hadalkaaga aad tidhaahdo haadaa kanu shaxmun waa baruur baruurtaasoo jamiilun la dhalaaliyey maahan qurxoon jamiilun la dhalaaliyey ey mudaabun la dhalaaliyey isagaa kuu fasiray ey mudaabun wa min haada almacnaa macnahaas dalaalintaa uu ka mid ahaaday maakii dakarahu ljawhariyu jawhari sixaaxa waxa uu ku sheegay ana imra'atan islaam oo gabadheedii la dardaarmayda qaalad waxay tidhi libnatiha gabadheedii waxay ku tidhi tajamalii wa tacafafii xayrta dhalaashan cun caanahan cufaafada ka cab tajamali isqurxi maaha tajamalii xayrta dhalaashan cun way leedahay wa tacafafii caanahan cufaafada ka cab oo waxa weyan caanaha laba qaybood weeye de qofkii reermiyaa fahmaayo soomaa waxa weyan qayb waa caanaha koobaadoo xooxda ahoo marka koobaadba rida ama sehasha ama saca ku taagan oo marka koobaad laga liso kuna waa kuwa candhada ku haroo dib ka soo gudlana waxay dhahda weligaa xooxdaha cabir kuwa dambe oo candhada ku hara kuwaas dambe oo godasha dambe ku imaana kuwaas cabay leeda ey isagaa fasiray kulii cun ashaxma almudaaba baruurta la dhalaaliyey cun washrabii cab alcufaafata cufaafada maxay tahay cufaafa wahiya cufaafadu maa yabqaa waa waxaa ku hara fi darci candhada min allabani caanaha xalay ka mid yihiin waladillatu lijmaaliya marka saddexdaas macna a waxaa laysku yidhaahdaa ijmaal carabiga saddexdaba loo isticmaalaa marka adila ijmaaliya saddexdii macno halkay saddexdii macno kee ku jira adiladan adilada qawaacidka guud ah labaa ku jirtaba laba macnaaba ku jiraba laba macnaa ku jira ilaa waxaa la rabaa lafdigan macnaha isdilaaxigaa inuu macnihii luqawiga ahaa meel ka soo galo waa inuu meel ka soo galo marka laba meel labaaba soo gelaydaba oo macnihii ka mid a wuxuu yidhi waladilatu adilada adilada alijmaaliyatu duduubka loo nisbeeyey yataxaqaqu waxaa ku xaqiiqooba fiiha adilada ijmaaliga macna aljamci horta waa ku jirtaa macna aljamci masaladan masaa'il badan aa soo hoosgala halkan qaacid marka jamci waa ku jira isku darid waa ku jirta o waxaa kaloo ku jira macnihii ibhaamkuna waa ku jira wlibhaam waa macna ibhaam na waa ku jira maxaa yeele xoogaa qarsoonaanshaha ku jiro masle gaara toos u tusimeen labadaasaa ku xaqiiqooba maxaa yeelay liannahaa adilada ijmaaliga tajmacu waxay kulmidaa axkaama jus-iyaatin jus-iyaad axkaamtood jus-iyaadkaasoo kairatin fara badan min kayri dikri xukmi mas'ala mas'ale xukunkeed iyadoon la sheegin min hayri dikri mas'alatin mas'ale xukunkeed sheegideed la-aanteed mas'alada mucayanatin gaar ah iyadoon mas'ale gaara la sheegin aa masaa'il badan soo hoosgelayaan fa maalan tusaale ahaan haddee tusaalahaan qaado ey fa umailuka maalan tusaalaan ku siinaa almru lmutlaq in macnaha qaacidadan guud oo mas'aladan ijmaaliga ah masaa'il badan ay soo hoosgelayaan miaalaan ku siinaa ku yidhi waa kanaa almru amarka amarka almuطlaqu la iطlaaqay yaqtadii wuxuu keenaa alwujuuba waajibnimo yadkhulu waxaa soo gelaa fiihi waxa weeyaan almru اlmuطlaq amarka muطlaqa waxaa soo gelaa kullu amrin amar kasta amarkaasoo muطlaqun muطlaq ah kullu amrin amar kasta amarkaasoo muطlaqin muطlaq ah amarkaasoo warada ku soo arooray fi lkitaab wasunna amar kasta oo kitaabkai sunnada ku jira oo waxa weya muطlaqa a soo gela dilwiil so uma jeedi laakinahu lafdigan oo ah almru lmulaq yaqtadi lwujuub laakinahu lafdigan oo ah almru lmulaq lam yanusa ma caddayn cala almri amar lays amro bilwudui weysaqaad gooni uma caddayn awil amri amar lays amrana ma caddayn bisatri lcawra cawrada in la asturto fi salaati salaada dhexdeeda lagu asturto gooni uma sheegin ow sakaati curuudi tijaara ganacsiga badeecadiisa seke in laga bixiyo amarka lays amray gooni uma sheegin ow naxwi daalika ama wixii la mid ah amarka lays amray oo mimaa shay ah amara uu amray bihi shayga ashaaricu allaha sharci dejiyaha awaamirta uu sharcigu amro tirada badan mid gaara kuuma uusan sheegin laakiin qaacido guud oo ayaga dhammu soo wada gelayn awaamirtaas ayuu kuu sheegay wayaxtarizu shiiku wuxuu iskaga ilaalinaa biladilati alijmaaliya adilada ijmaaliga ah can aladilati tafsiiliya adilada tafsiiligaah iskaga ilaalinaa fa inahaa adilada tafsiiliga ah ayada u celi akhrawlmudkur ayada ahe fa inahaa adilada tafsiiliga ah laa tudkaru laguma sheego fii usuuli lfiqhi usuulfiqhiga dhexdiisa laguma sheego ilaa liaxadi amrayn laba arrimood midkood un maahane laba arrimoodaa mid loogu sheega alwal arinka koobaad atamhiilu miaalin weeye liidaaxi lqaacida qaacido cadaynteed darteed loo miaaliyo qaacidadaasu alusuuliyati ee cilmulusuul loo nisbeeyey kamaa dakara musanifu siduu sheegay waa matniga tuu ku soogay sababkaas waa loo sheega oo waxaa lagu leeyahay almru yaqtadi lwujuba lagu leeyahy marka la dhaha almru yaqtadi lwujuub miaala lagu tusaa markaasa la wa aqiimu salaa miaalka waa kana salaada oga marka aqiimu salaa waa daliil tafsiiliya laakiin maxaa loo sheegay liidaaxi alqaacida qaacidada in la caddeeya loo sheega taas marka waa loo sheegaa ta labaad wathani arinka labaad ee daliil oo tafsiiliya loo sheego alistidlaalu waa in loo daliishado lilqaacidati qaacido qaacidadaasu alusuuliyati usuul loo nisbeeyey tanna waxay tahay qaacide usuuliyaha la rabaa daliil in loo keeno tii hore maxay ahayd qaacidadu ayadu waa suganta laakiin waxaa la rabaa in miisaal lagu keeno laguu caddeeyo tanuna waa mid kale oo waa maxay qaacidada laftirkeeda laysku haystaa in la sugaa la rabaa markaasaa kitaabkii sunada daliil looga keena daliil tafsiiliyaa la keena oo qaacidada keligeed ka hadla maalan amase caam ahaan ayuu soo dhexgelaya markaasuu yidhi waani arrinka labaad oo daliil tafsiiliya usulu fiqi loogu dhex sheego alistidlaalu waa daliishi lilqaacidati qaacida loo daliishado qaacida alusuliyati usuul loo nisbeeyey wadalika mihaalkii kalistidlaali waa daliishiga la daliishadoo kale liqaacidati almru lmulaq amarka mulaqa ah yaqtadii wuxuu keenaa alfawra degdeg waa masle noo soo socota oo noo imaan doonta waxaa la idhahdaa khilaafaa ka jira amrulmulaq ma wuxuu keenaa fawri fawri macnaheeda waa degdeg inaad hadda u samaydo mase wuxuu keenaa talaakhi dibdhig markaa dibad ka samayna mase midna keeni ma saddex qowlaa ku jirta marka qolada dhahayda almru lmulaq yaqtadi lfawr aad yidhahdeen daliilan uhaynaa min kitaab illah amar kastoo ilah iyo rasuul amreen inuu keenayo in loo degdego aan daliil uhaynaa markaasay keenayaan daliil waa kanaan markaasay idhahdeen biqowlihi ilaahay qowlkiisa u daliila tacaala alla waa sarreeya ilah wuxuu idhi wasaaricu degdega ilaa makfiratin dembi dhaaf u degdega dembi dhaafkaasu min rabbikum xagga rabbigin ka ahaaday iyo wa jannatin janno jannadaasu carduhaa ballarkeedu asamaawaatu ciraryaalka uu yahay iyo waalardu dhulka jannadaasu ucidad loo diyaariyey lilmuttaqiina dadka alla ka baqa maxalushaydku waxay tahay fiiri saaricu waa amar amar wey maxaa lays amraa dembi dhaafka alle in loo degdego waxyaalaha alla ku amray in la sameeyna waa wax laisugu dembi dhaafa soo ma marka waxay leeyihiin wixii alla amray in loo degdego fawr loo sameeyaa waxay leeyihiin waa waajib weeyaan fawru keena maxaa yele alla yidhi wasaaricu marka hadda wasaaricudan maxaa maanta loo keenay waxaa loo keenay in la isbaatiyo qaacidadan inay sax tahay oo ah almru lmutlaq yaqtadi lfawr qaacidadaasaa la rabaa in la sugo miaal kale wlslaal iyo in loo daliishado liqaacidatin qaacidada la yidhaahdo annahyu lmulaq nahyiga la ilaaqay yaqtadi lfasaad fasaadu keena dii shaygan sharcigu nahyiyo ee qaabkii nahyigaha aad ula timaado beecuu ahaa qaab sharcigu reebaad u gadato nikaaxuu ahaa qaab sharcigu reebaad u nikaaxsatay cibaaday ahayd qaab sharcigu reebaad u samayday waxa weeyaan fasaadu keena cibaadadaas qaabka sharcigu reebay aad u samayday ma ansixin beecaan qaabka sharcigu reebay aad u gadatay ma ansixin nikaaxan qaab sharcigu reebay aad u guursatay ma ansixin alaleey annahyu lmulaq yaqtadi lfasaad waa fasaaday shaygaas maxaa u daliila inuu fasaaday qowluhu sala allahu calayh wasalam biqowlihi yaa u daliila sala allahu calayh wasalam oo nabi moxamed uu yidhi man axdatha qofkii ku soo dara fii amrinaa amarkeennan diinta haadaa oo kan ah maa shay laysa minhu aan ka mid ahayn fa huwa ayilmuxdathu shayga lagu soo daray radun marduud waa la rad fiiri marka shaygii lagu lala yimaado calaa khilaafi ddiin fa huwa marduud kala qaadma idan marka waxaan leenahay beec kasta oo lagu gatay calaa khilaafi sharci waa marduud qofka waxaa le lacagtiis iska ciladna badeecadaadi qado beec kama ansixna meesha ama haddar si sharciga u kala gatay nikaaxii lagu guursado calaa khilaafi sharci waxaan leenaha waa marduud ma ansixin cibaadadii lagu sameeyo calaa khilaafi sharci marduudan lena qaacido guud wey annahyu lmulaq yaqtadi lfasaad marka hadda xadiidkaana la keenay waxaa loo keenay qaacidadaas in la ibaatiyo qaacidadaas in la ibaatiyo wa qowluhu shiika qowlkiisa uu yidhi cilmun waa cilmi cilmigoo yabxau asagu baaraya isagu u tiiri cilmigii u tiirina baaridda laakiin waxa wax baaraa waa mujtahidka soo maa marka tanoo kale usluub min asaaliib luqa carabiya la iska yidhaha qolaba aan majaaska ogolayn qolaba majaaska ogolan waxay yidhaahdaan waa majaaz caqliya waana noo keenaa shaarxa cilmun waa cilmi cilmigaasoo yabxau baaraa can adilati lfiqi fiqiga adiladiisa adilada alijmaaliyati ijmaalka loo nisbeeyey ilaa aakhirihi hadalkaas shiiqa yuuqadu waxaa laga qaadanaa minhu qowlkaas shiiqa ana mawduuca haada alcilmi cilmigan mawduuciisa aladii mawduuca yubxahu la baaro huwa mawduuca fiihi cilmigan dhexdiisa lagu baaraa huwa adilatu lfiqi waa fiqiga adiladiisa adilada alijmaaliyatu duduubka loo risbeeyey saasaan ka ogaan mawduuca cilmigan looga hadlaa waa adila alfiqhiya alijmaaliya wa isnaadu lbaxhi baaridda tiirinta uu u tiiriyey shiiku lihaada alcilmi cilmigan maca ana aladii ayadoo qofka yabxahu baara can iladilati adilada huwa almujtahidu mujtahid uu yahay usluubun tiirintaasu usluubun waa usluub maca ana maca kal bilow almujtahid lagu geeyo waa jumla muctarida soomaa wa isnaadu lbaxhi baxiga tiirintiisa lihaada cilmi loo tiiriyey usluubun waa usluub usluubkaasoo luqawiyun oo luqada carabiga loo nisbeeyey wa yusamiihi waxay ku magacaabaan almuhbituuna kuwa suga lilmajaasi majaaska dadka ogola yidhi waa ku jira carabiga bilmajaasi alcaqliyi majaas caqliya ay ku magacaabaan kanoo kale aljumlatu ahaaniya jumlada labaad oo tacriifka hal jumlaan ka soo baxnay waxa weeyaan jumladii koobaad oo cilmu yabxau can adilat fiqi alijmaaliya ijmaaliyan ka soo baxa aljumlatu thaaniya jumlada labayda qowluu shiika qowlkiisa uu yidhi wa kayfiyati listifaadati minhaa qaabka adilada looga faa'iidaysto wahiya jumladaanu macduufatun waxay ku cadfantahay calaa qowli uu yidhi adilati alfiqi alijmaaliya wa kayfiyati listifaadati minhaa qaabkaasay ugu cadfantahay ey wayabxahu cilmigan wuxuu baaraa can duruqi istinbaadi alaxkaam axkaamta la soo bixideeda wadooyinka loo maro marka xugun sharciga in lala soo baxo la rabo waddo la maruu leeyahay waddo kasta looma mari karo marka wadooyinka loo maro lasoo bixidda lala soo baxayo xugunka sharciga ah wayabxahu cilmigaanu wuxuu baaraa can duruqi istinbaadi alaxkaam axkaamta la soo bixideeda wadooyinka loo maro axkaamta asharciyati sharciga loo nisbeeyey axkaamta alcamaliyati camalka loo nisbeeyey min aladilati adiladiina lagala soo baxo adilada altafsiiliyati kala saarida loo nisbeeyey laakiin marka lala soo baxaayo oo adilada tafsiiliga lagala soo baxaa biwaasitati aladila adiladii waasitadeeda waa in lagula soo baxo loosii maraa adilada alijmaaliyati ijmaalka loo nisbeeyey marka la rabo in daliil tafsiiliya xurun laga soo saaro waa in la adeegsadaa qawaacidkii usul fiqi si xurun sharciga usoo baxo waasida isaga ah haddaadan isaga marin wajacla leyla libaasan ti uu reerbaadiye u fasiray aada noqonaysa soo maa wajacla leyla libaasan oday reerbaadiyaha waxay ihahdeen meel oo khatar ah oo geed waxaa ka baxa qodaxdiisu warmo camal ay dayku muddo waa khatar jiriqaa la yidhahda marka dhurwaayaa yimi kaasuu ri la baxadeen kaasuu qaata islaantii waxay tidhi war dhurwaayaa ri la baxaya kasoo dhif duu ka dhigi diido waa fulay leh waa ay ka tegey islaamtu la joogme meesha waa goob dagaal nin angeesian gabro la joogme waxay leedahay cadow hadhow iga dhigima ninka dhurwaa maanta ri ka dhigi waa dhurwaagiyuu fiiriya hadduu dabagalo jiriqigaana dila duu joogana islaamtaa tegey qur-aankuu yaqaana juscamaduu yaqaan qiilu raasada saas inta cirka u fiiriyo saas u fiiriy baalkii uu yidhi maasha ilaahay yidhi yidhi wajacna leyla libaasan bal si ula sii libaas libaas leeya hadda bal fiir baalka marka gabadhi waxay u qaadatay in ilaahay yidhi ri hadduu la tago ha la iska daayo waa gabar mu'minaad ah markaasay tii ilahay haduu yidhi iska fariiso iska fariista khalaas marka qaabkaas la soo bixid waa dariiq mogta duursheexa qaabkaasay kaa noqone haddaadan usuul fiqigii baran kitaabkii sunnada fiqiga dariiqada ad ugala baxayda waa dariiqadaas dariiqadaas wey wajaclan ley libaasan u maray reer baadiyahaas marka waxa weeyaan marka adilada tafsiiliga xugun sharciga lagala soo baxaa waa in la maraa adilada ijmaaliga adilada ijmaaliga waa in la maraa ha waa in la maraa markaasuu yidhi wuxuu yidhi wayabxahu waa baara cilmigaanu can duruqi istinbaati alaxkaam axkaamta la soo bixideeda wadooyinkeeda axkaamta asharciyati sharciga loo nisbeeyey axkaamta alcamaliyati camalka loo nisbeeyey min aladilati adiladii lagala soo baxo adilada altafsiiliyati kala saarida loo nisbeeyey biwaasitati aladila adiladii waasitadeedana lagula soo baxo adiladii lasii maraa adilada alijmaaliyati duduubka loo nisbeeyey markaasu wa kayfiyat istinbaat alaxkaam waa masle waa war cusub oo kacaya wa kayfiyatu istinbaadi alaxkaam axkaamta la soo bixideeda qaabkeeda qaabka axkaamta loola soo baxo biladilati adiladana lagula soo baxo adilada alijmaaliyati ijmaalka loo nisbeeyey adilada la adeegsanaho aalad adilada ijmaaligaah aaladaho la adeegsana marka qaabka axkaamta loogula soo baxo adilada ijmaaliga ah tuctabaru waxaa loo arkaa kayfiyadaas jawhara usuulifiqi usuulufiqiga jawhartiisii iyo walubow dhuuxiisa waaba intaas usuulufiqiganoo dhan ood baranaydo jawhartiisa nuxurkiisa iyo waxa weeyaan dhuuxiisu waa in aad adilada ijmaaligaa qaabka loo isticmaalo barato oo loogu isticmaalo adilada tafsiirgaa las- xugun marka lagala soo baxa dhuuxa fannigan ama jawhartiisuba waa intaas waa jawhartiisu waa intaas wa kayfiyatu simbaadi alaxkaam axkaamta la soo bixideeda qaabkeeda biladilati lagula soo baxo tan wa- tan wax lagala soo bixi ma adilada ijmaaliga ee waxbaa lagula soo baxa ayadaa la adeegsaa laakiin meesha wax laga soo saaraa waa adilada tafsiiriga biladilati lagula soo baxo adilada alijmaaliyati ijmaaliga loo nisbeeyey tuctabaru kayfiyadaas waxaa loo arkaa oo loo qiimeeyaa jawhara usuuli fiqi usuul fiqiga jawhartiisii iyo walubahu dhuuxiisii maxaa yeelay lianna almaqsuuda ujeeddada ujeeddada alacdama weynan ka badan min haada alcilmi cilmigan loola jeedo cilmigan aan baranayno ujeeddada aan laga leeyahay huwa tacarufu waa in la garto calaa wujuuhi listinbaad la soo bixinta wejajiyaalkeeda istinbaadka asaxiixi saxiixa istinbaadka saxiixa ah wejwejka iyo duruqda loo maro waa in la barto walistinbaadu la soo bixidda xugun lala soo baxaa yaquumu wuxuu ku taagan yahay calaa rugnayni laba tiir labada tiir oo cadiimayni waa weyn sideedana xugun marka lagala soo baxaa min kitaab aw sunna aw lijmaac aw ilqiyaas marka lagala soo baxaa laba tiiroo waa weynu ku taagan yahay labadaas qofku waa inuu meel dhigaa markuu rabo inuu xugun la soo baxo alwal rugniga koobaad macrifatu dalaalaat dalaalaadka garashadooda dalaalaadka alluqawiyati luqada loo nisbeeyey dalaalaadka alfaad waynu bartaa qofkan lafdigan waa naqaan waa caam kanu waa qaas kanu waa mutlaq kanu waa muqayad kanu waa shardi kan waa inuu bartaa dalaalaadka koo waa tiir wathani tiirka labaad macrifatu lcilal walmacaani waa inuu cilooyinka bartaa iyo macaanida ilaa alxukmu yaduuru maca cilati wujuudan wacadama xukunku ciladaasu ku xihan yahy waa ka daba wareega meeshii ciladii laga hela xukunkiiya laga hela meeshii laga waayo xukunku waa ka tega marka ciladii waa inuu bartaa cilalka waa inuu bartaa fannigaanaana lagu bartaa iyo macaanida cilalka iyo macaanida asharciyati sharciga loo nisbeeyey waa cilalka sharcigu cilo ka dhigay xukun ku xihay walihaada sidaas daraaddeed fa ina mabaaxifahumaa cilalka iyo dalaalaadka waa labadaas labadood yadu celineen labadaas baxfiyaarkooda tuctabaru waxaa loo arkaa akbara wa abrasa mabaaxisi cilmi lusuul cilmi lusuulka baxfiyaalkiisa kuwa ugu muuqaalka badan uguna weynanka badan labadaasa ugu muuqaal badan uguna weynan badan oo faniga muhiimadda ugu weyn waa labadaas inaad barato aljumlatu haalitha jumlada saddexayda qowlu uu yidhi waa xaalilmustafiid qofka adilada ka faa'idaysana xaaladiisa walmuraad ujeeddada bihi jum qowlkan loola jeedaa almujtahidu waa mujtahidka mustafiid mujtahidka loola jeedaa maxaa yeelay liannahu mujtahidku yastafiidu waa faa'idaystaa ee yastanbidu waa la soo baxaa alaxkaama axkaamta axkaamta asharciyata sharciga loo nisbeeyey min aladilati uu kala soo baxaa wayatabicuhu mujtahidka waxaa raaca almuqalidu mujtahidkaa la soo baxa markaasuu muqalidku iska raaca masaladaan xalaal weeye yaa sheegay imaam shaafici umka waa kan sidaan ku yidhi mu- muqalidkana soo halkaan kusoo arka laakiin imaam shaafici inta u gudbay ceelku ka soo cad oo aayadda kala soo baxa iyo xadiidka marka waa nuucaas wuxuu yidhi marka waa mabaaxiulijtihaad ijtihaad ijtihaadka baxiyaalkiisa wataqliid taqliidka baxiyaalkiisa min mukamilaati cilmi usuul cilmi usuulka waxyaalaha dhammaystir ay ka mid yihiin waa mutamimaatihi iyo waxyaalaha dhammaystirka u ah waa isku mida marka laakiin labadaas tiir asal u ah labadaas tiir waa asal wlmuraadu ujeedada bih loola jeeda mustafiid almujtahidu wey liannahu mujtahidku yastafiidu waa faa'idaystaa ee yastanbidu waa la soo baxaa alaxkaama axkaamta axkaamta asharciyata sharciga loo nisbeeyey min aladilati uu kala soo baxaa wayatabicu mujtahidka waxaa raaca almuqalidu muqalidka liannahu muqalidku yastafiidu waa faa'idaystaa alaxkaama axkaamta min almujtahidi mujtahidku ka faa'idaystaa liannahu muqalidku yastafiidu waa faa'idaystaa alaxkaama axkaamta min almujtahidi uu ka faa'idaystaa wa mabaaxithu lijtihaad baxiyaalka ijtihaadka wataqliidi wa mabaaxithu taqliid taqliidka baxiyaalkiisa min mukamilaati cilmi lusuul cilmi lusuulka waxyaalaha dhammaystiray ka mid yihiin iyo wa mutamimaatihi waxyaalaha dhammaystira laakiin labadaas tiiroo hore aas-aasay u ahaayeen tambiih halkan wuxuu rabaa inuu kuu sheego kitaabka magciisii inuu xoogaa bal warbixin kaa siiyo ila qofka kitaab akhrisaano macnihiisa sheegi karin waa nasiib daro qaara noqon hadda kitaabka magaciisa hadii la weydiiyo waa dhici kartaa ka war marka wuxuu sharxa kitaabkan matnigiisa waxaa la yihahdaa alusuul min cilmi lusuul matniga yarka alusuul min cilmi lusuul marka usuulkiia laba goor ku jira soo maha magaca usuulna waa soo barat hadeeru marka magacii uu kuusha labada usuul farqiga udhexey ku baraa alusuul min cilmi lusuul macnuhu waa maxay alusuul aas aasyaalki wey marka usuulka horeeto macnihii hore luqawigaad ku riday alusuul aas aasyaalkii aas aasyaalkaasoo min cilmi lusuul cilmigii usuul fiqiga xaggiisa ka ah marka usuulka dambe cilmigii wey waa maqi calamka ka dhigay intaas inuu kuu sharxu raba fiiri tanbiih mal farqu farqiga udhaxeeya muxuu yahay bayna alusuul usuulka usuulka alula ee horeeya iyo walusuul usuulka usuulka athani ee labeeya usuulkaasoo labadaas lafi madkuurkaasoo macnaha fismi haada alkitaab kitaabkan usuulkaasoo fismi haada alkitaab kitaabkan magaciisa ku sugan oo la yidhahdo alusuul min cilmi lusuul maxay yihiin labada usul farqiga udhexeeya waljawaab ana kalimat usuul kelimada usuul kelimada alula ee horayda yuraadu biha waxaa loola jeedaa almacna luqawiyu macnihii luqada luqawiga ahaa wa huwa macnaa luqawiga wuxuu ahaa alasaasu wa kelimat lusuul kelimada usuul kelimada athaniyatu labayda yuraadu waxaa loola jeedaa biha kelimada almacna laqabiyu macnihii oo calamka ahaa macnahaas calamkaasoo licilmi lusuul cilmi usuulka usugnaaday wa huwa cilmu usuulkuna adilat lfiqhi waa adilada fiqiga adilada alijmaaliyatu duuduubka loo nisbeeyey iyo wa kayfiyat listifaada qaabka looga faa'iidaysto minhaa adilada iyo wa xaalulmustafiid intaasay ku dhacee usuulka dambe marka waxa weeyaan macnuhu wuxuu noqonaa alusuul aasyaal aasaasyaalkaasoo min cilmi usuul ka ahaada intaasuu noqonaa magacii kitaabka qaala musanif musanifku wuxuu yidhi raximahullah faaidatu usuul fiqhi usuul fiqiga faa'iidadiisa usul fiqiga faa'idadiisaan gelayna haddee inna maxaa juhdi lagu bixi ma karo haddaan faa'idadiisa la fahmayn shayga wuxuu yidhi ina usuula alfiqi usuulu fiqigu cilmun waa cilmi cilmigaasoo jaliilu lqadri qadarkiisu aad u weyn yahay cilmigaasoo baaliqu lahmiyati muhiimadiisu xeel dheer tahay cilmigaasoo haziiru lfaa'ida faa'idadiisu fara badan tahay haziir waa kaiir cilmigaasoo faaid haziiru lfaa'ida faa'idadiisu fara badan tahay faaidatuhu cilmiga usuulufiqiga faa'iidadiisu atamakunu waa makansi qofku inuu makansado awoodo wey faaidatuhu cilmigan usuulufiqiga faa'iidadiisu atamakunu waa makansi min xusuuli qutra awood soo xasilideed la makansado in qofku makansado awood inuu soo xasiliyo qutradaasoo yastadiicu uu ku karo bihaa qutrada almujtahidu qofka mujtahidkaa istikraaj alaxkaami axkaamta la soo bixideeda axkaamta asharciyata sharciga loo nisbeeyey min adilati adiladeeda lagala soo baxo calaa ususin aasaasyaalna xukunka lagu soo saaro aasaasyaalkaasoo saliimata nabad qabta waxa weya cilmigan faa'iidadiisa khulaasada waxay ku yidhi qofka inuu helo soo xasiliyo awood mujtahid kula soo bixi karo axkaamta sharciga adiladeeda kula soo bixi karo dariiqo saxana uu kula soo bixi karo dariiqa dursheexa maaha waa saas wey ina usuul alfiqi usuulu fiqigu cilmun waa cilmi cilmigoo jaliilulqadri qadarkiisu weyn yahay cilmigoo baaliqu lahmiya ahmiyadiisu xeel dheer tahay cilmigoo haziiru lfaa'ida faa'iidadiisu fara badan tahay faa'idatuhu cilmigan faa'iidadiisa atamakunu waa makansi min xusuuli qutra awood soo xasilinteed qofku inuu makansado qutradaasoo yastadiicu uu ku karo bihaa qutrada almujtahidu mujtahidku istikraaj alaxkaam axkaam la soo bixideed axkaam asharciyati sharci loo nisbeeyey min adilati adiladeeda lagala soo baxo calaa usuusin aasasyaal korkoodna lagula soo baxo aasaasyaalkaasoo saliimati nabad qabta oo saxa asharxu sharxi usuul fiqhi usuul fiqigu cilmun waa cilmi cilmigoo rafiicu lmansilati derajadiisu ay saraydo cilmigoo cadiimu lfaa'idati faa'iidadiisu ay weyn tahay wa yumkinu waxaa suurtagal ah talkhiisu fawaaidi tacalumihi talkhiisu fawaa'idi tacalumihi barashadiisa faa'iidooyinkeeda soo khulaasaynteeda fii maa shay lagu soo khulaasayo yadii soo socda sidaanan ku khulaasay karnaa soo socota waa saddex shay alwl kan ugu horeeyo faa'iidadiisa waa xusuulu qutratin awood soo xasilideed awoodaasoo yastadiicu uu ku karo bihaa awoodda almujtahidu qofka dadaala oo mujtahidka ah istiqraaj alaxkaami axkaamta la soo bixideeda axkaamta alsharciyati sharciga loo nisbeeyey axkaamta alcamaliyati camalka loo nisbeeyey min adilati adiladeeda lagala soo baxo adilada altafsiiliyati kala saarida loo nisbeeyey calaa wejin qaabna loola soo baxo saxiixin oo saxiixa oo aayadda si saxa xukunka looga qaato ee xugunaysan tusayn aan laga qaadan xadiidka si saxa xukunka looga qaato ee xugunusan tusayn aan laga qaadan fahuwa usuulu fiqigu aladaatu wa aaladii fahuwa usuulu fiqigu aladaatu wa aaladii aaladda assaliimatu nabad qabta aaladaasoo lilistimbaadi lasoo bixid u sugnaatay lasoo bixidaasoo assaliimi nabad qabta waman qofka laa yacrifu aan garanayn usuula alfiqhi taltabisu calayhi waxaa iskaga darmee almasaaliku wadooyinka xukunka loo maro marka xugun la raadina wadada loo maro wa takhtalidu waxaa iskaga qasme calayhi qofkan usuulu fiqhi oqoon almasaa'ilu masaa'ilka iskaga qasma ma kala saari karo wa tadaribu haddii la yidhaha sheekh ibne saasuu ka yidhi shekh ibne saasuu yidhi inuu mid iska qaato oo uu yidhahdo kanaani naftu rabtaa ma ahane wax uu ku kala rajaxdo ma yaqaan ma yaqaan madhabeel saasuu ka qabaa madhabeel saasuu ka qabaa uu ka qabaahe xayay ku kala baxeen labadoodu oo lagu kala rajaxa meesha codku dhan ku badan yahay jumhuurta kaliya xataa la qaada mayo ogow jumhuurta inkastoo badanaaba sawaabku la jiro laakiin mar walba maaha mar maray dhici karta sawaabku inuu seego waa dhacdaa laakiin haalib maaha maaha wa takhtalidu calayhi waxaa iskaga daranta almasaa'ilu masalooyinka wa tadaribu waxa isbaraanbara cindahu qofkan usuulu fiqhi qoon agtiisa almawaasiinu miisaanada axkaamta lagu miisaano iskaga qasma iskaga baraanbara athani midka labaad faa'iidada labaad macrifatu usuuli lfiqhi usuulu fiqiga garashadiisa tan aad u fiiriya ba yataratabu waxaa ka dhalanaa oo ka ratibmaa calayhaa barashadaas xifdu diin diinta islaamka in la xifdiyo diinta in la ilaaliyo waxay ku imaan kartaa usuul fiqigoo la barto taasay ku imaaneen alladii diinka oo huwa asagu aclaa acla almaqaasidi maqsadyaalka ugu sarreeya maqsadyaalka addaruuriyati ee laga maarmaanka addaruuriyaat alkhamsa addiin annafsu almaal alcirdu alcaqlu shanta daruuriga in la xifdiyo diinta ugu sarreyda addiin annafsu almaal alcaqlu alcirdu shantaana in la xifdiyaa daruuriyaadaho diinta alle u keena in lagu xifdiyo waxa ugu horeeya la xifdiyo waa diinta ugu sareyda usuul fiqigaa lagu xifdi karo si kale laguma xifdi karo markaasuu yidhi min albidaci bidcooyinka laga xifdinaa wadalaalaad dalaalaadka laga xifdinaa wa yakuunu wuxuuna ku sugnaa karaa xifdu diin diinka ilaalintiisu wuxuu ku sugnaa karaa bixifdi adilatihi adiladiisoo la xifdiyo ko qur-aankiina waa in la xifdiyo uusan lumin axaadiistiina waa in la xifdiyo oo la kala saaro xadiiska saxiixa iyo daciifkii mawduuca haddaan la kala saarinoo adiladiiba luntay usuul fiqilkaa lala aada ninkii beer lahayaanba la aada soo maaha haddaanba axaadiistiiba saxiix iyo daciif loo kala saarin haddaad usuulu fiqiga la aado xadiis mawduucoo tira xugunan kaga qalaalaa maa buniya calaa faasidin fahuwa faasidun wax saxiixo kama soo bixi karaan idan marka horta waa in adiladii la xifdiyo oo axaadiis saxiix iyo daciif loo kala saaro qur-aankana la xifdiyey allaba xifdiyey waa koo labo waxaa kaloo diintu ku xifdismayda waa darajada labaad marka usulfiqig waa kana iyo wa dalaalaatiha in la xifdiyo adilada dalaaladeeda aayadda lafdigan waxaanu tusaa xadiiska waxaanu tusaa dalaaladaas waa in la xifdiyo haddii dalaaladii lunto maxaa imaanaa marka khalaas waxaa imaanaya qofku aayadda inta soo qaato xukunku rabo inuu ku rakibo xadiidka inta soo qaato xukunka rabo ku rakibo oo ira ilaaha yii maadaa diidi ka ilahayna ma dhihin ad isagaa ku rakiba al aayadda yiri laakiin xukunkan uma dhihin muraadullahi iyo muraadu rasuul maaha wax uu sheegaya aayadii alla yiri iyo xadiidkii nabigu yiriyuu akrin markaasu wuxuu u daliishanay calaa hayri muraadillahi wa muraadi rasuuli u daliishanay dhibaatadaasa imaanaya mar haddaan dalaalada la xifdin marka dalaalaadka waa in la xifdiyo maxaa laga xifdinaa min alinxiraafi leexasho dariiqa xaqa laga leexdo oo wax lagula soo baxo walfasaadi fasaadka laga xifdinaa waxaa laga xifdinaa wa dukhuuli alaaraa aaraa inay soo gasho dalaalada aaraadaasoo alqariibati aan ka mid ahayn washaadati iyo aaraa shaad ah calayha ay soo gasho adilada ama dalaalaadka wa idaa fasada diin haddii diintu fasahaado marka oo inta la yidhaha usuul fiqigii la bara waayo dadka ay gara waayaan dalaalaadka alfaadda waidaa fasada diin diinku hadduu fasahaado bifasaadi adilatihi adiladiisiyaa fasahaaday oo waa maxay axaadiis mawduuc iyo daciifaada laga buuxiyey amase wa dalaalaatiha o dalaalaatiha dalaalaadkeediiya fasahaaday oo dadkiiyo oqoonin qaabka istimbaadka iyo adilada dalaalaadkeeda ah waxa weyan wada muftiyaan noqday oo kitaabkii sunnada xukunka ka soo saara soo ma jeedid mar hadday diintii fasaado dalaaladii la kala gara waayo fasadad waxaa fasahaadayda maqaasidu shariica shariicada maqsadyaalkeedii alukhraa ee kale addaruuriyati daruuriga aha intii daruuriga ahada kale waa fasahaade walxaajiya xaajiyadiina waa fasad baahidi wataxsiiniya taxsiiniyaadkana waa fasahaadaya oo waxa weeye haddii diintii dalaaladeedii ay lunto oo qofku waxa weeyaan asagoon dariiqadii saliimkaeed ku socon uu yidha qur-aankii sunnadan xukun ka soo saara afartii kalena baaba'aya maxaa imaana aayadu akrina markaasuu leey qaala allahu tabaaraka watacaala kada wa kada idan fa anta kaafir markaasu madaxa kaa jara khalas hadda aayaddan way kuu daliishadada dalaalanaana ka lunsan soo maha halkee dalaalku dhibaatadu ka timi naftaadu ku badbaadin khalaas maalkii yaa haray wuxuu leey ilaahay sow saas ma dhihin axdiisu daliishada waa qaadana ilahay ii banay le cirdigii waxa weeye waa waa qaadana ilaahay baa nabi maxamed a sagaal guursadu leeya markaasuu baksiisana sagaalu wadan islaamada ila dalaalaadkii ma hayo khusuuskii ma hayo soo ma jeedi caqligiiya luma daroodadii cadaab markaasuu le allaa yidhi ta aayadii xadiis u daliishado eberwey haddaan dalaalaadka la ilaalin wax badbaada male cirdigiiya baaba-a inta xadiiskan daliishado uu leeya idan fa anta faasiq oo mubtadic shaydaan haato maxaa alla yidhi ku le aydan badan aragay xadiiskan inaad faasiq tahay ama mubtadic mar haddii dalaalaad kale aan la ilaalin waxa weeye naftu waa dhimana iyaduna sida diinta loo fasahaadiye naftana waa ku xigta waa u dhammaata dalaaladaas qaldana lagu dila cirdiga waa ku xiga waxa wey dalaaladaas qaldan ah qofkan zinadiina lagu banayna sharaftiisana lagu dila lagu bidcaysiina lagu faasiqaysiina waxa wey dalaaladaas qaldan ah maalka lagu dhaca oo lagu xalaashana dalaaladaas qaldan ayaa caqliga lagu baabi'ina mar hadday dalaalaadku lumaan khalaas wey intii kalena waa lumay diin wax baaqi noqona lama arka adduunya marka daruuriya iyo xaajiya iyo taxsiiniyaad waxay kale yihiin daruura waxa la yhaha waxaan marna laga maarmin shantaasana ka mid xaajiyana waxa la yhaha qofku wuxuu u baahan yahay laakiin uu ka noolaa karo taxsiiniya waxa la yhaha fawaakihda waxyala dhammaan waa fasaadaya athalit shayga saddexaad oo faa'iidada ah oo cilmigan laga faa'iida anahu cilmigan yutawasalu waxaa lagu gaaraa bi usul fiqiga ila tafsiri tafsir tafsir asaxiixi saxiixa linusuusi lkitaabi wasunna kitaabka iyo nusuusiisa la fasiro kitaabka iyo sunnada nusuustooda la fasiro maxaa yeelay lianna tafsiirahaa nusuusta tafsiirkeedu yakuunu wuxuu ku sugnaa karaa bimacrifati dalaalaati alfaad alfaadda dalaaladeeda la garto taasuu ku imaan karaa iyo wal cilal haddana cilalkiio la garto iyo walmacaani macaanidiio la garto wahumaa dalaalaadka iyo cilalkuna rugnaa cilmi lusuul cilmilusuulka waa labada tiiray iska leey walihaada sidaas daraaddeed najidu waxaan helaynaa kutuba tafsiir kutubta tafsiirka iyo wa shuruuxa alaxaadiis shuruuxda axaadiista melii'atan xaalo ay tahay mid laga buuxiyey bilqawaacidi qawaacid qawaacid alusuliyat usul loo nisbeeyey tafaasiirta saxiixa ah iyo shuruuxda xadiidka ee saxiixa ah waxaa ka buuxa qawaacidda usul fiqiga maxaa yl si kalema lagu keeni karaba tafsiir saxiixa so uma jeedin markaasuu miisaaluu ku siinaa wuxuu ku yidhi wadaalika miaalkiis ka jaamic اbayaan libni jariir dabari bal fiiri aljaamic اbayaan oo ibnu jariir dabari leeyahay usuula qawaacida ka buuxa waxaad fiiridaa axaadiista sharxeedoo kale waa macaalim sunan kitaabka la yidhaahdo oo uu iska leeyahay lixamdi ibnu sulaymaan alkhadaab abu sulaymaan alkhadaabi macruufka ku ah ee uu abu dawuudka ku sharxay bal fiiri waxaad fiiridaa watamhiid libni cabdilbari oo uu ku sharxay muwada imaam maalik waxaad fiiridaa waadwaaء اbayaan lmxamed اamin الshanqidi raximah الlah asaga mujalad usula waaba laga soo saari karaa waa nin asagana manaha taqaqusaadkiisa ugu badana waxa weyn usuul ah markaasuu kitaabkaba qawaacidka uu dhex dhigay haddii la soco mujalad waa noqon karaan usuul ah oo cilmi usul ah wallahu subxaanaه وa taعalى aclam slى اllah وsلم وbaarak عlى nabiyina mxamed